wareegtadanuu soo saaray xafiiska xeerilaalinta guud ayaa lagu sheegay in ciddii u hoggaansami weyda lagu qaadi doono saddex sanoo xadhig ah oo sida ay sheegeen uu dhigayo xeer namber saddex boqol iyo labaatan ee xeerka ciqaabta guud oo ah dhiirigelin dembi waxaa kale oo xafiiska xeerilaalinta guud sheegay in wareegtadan lagaga hortegayo madax dhaqameedka sida joogtada faragelinta ku haya kiisaska kufsi wadareedka ee ku jira maxkamadaha somalilan kuwaasoo qaarkood horeba loo go-aamiyey kusimaha xeer ilaaliyaha guud ahna xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee somalilan aadan axmed muuse oo ayaa sheegay in wareegtadan go-aanka xambaarsani ay salka ku hayso in madax dhaqameedka faragelintooda maxkamadu ay dhalinyarta ku dhiirigeliso inay marar kala sameeyaan falal kufsi waana kan isagoo arrimaha faahfaahinaya inu iyagana aanu dhahno wax lagu eedeeyo odayaasha soo dhex gala ee isku daya in ay haddii alla ku run yahay dhaqameeyaan ama ay xaliyaanba ama mag oo kale laga kala xukumo lagu kala qaado inaanu dhahno dawladda markaa iyagana ha lagu eedeeyo ciqaab ku xusun qodobka saddex boqol iyo labaatan ah dhiirigelin dembi falid macnihii dhallinyaradii waxay ku dhiirigelinayaan inay dembigii dib ugu noqdaan ama ay sameeyaanba ama kuwii ka digtoonaan lahaa ee u noqon lahayd tusaalaha inay ku dhiiraan jireen waktii horeba la dhameeyey ya oo xoogan baa la bixiyey markaa kii kalena ku dhiiran karaya laakiin haddii kan toban sanadood mar haddii labada xadhiga lagu xukumo oo bilaa iida oo bilaa cabdisa labada aanu ka reebno waxay noqon kartaa inaanay ku dhiiran karin hadhow markaa dhallinyarada inay dibu sameeyaan waxyaalahaasoo kale dhinaca kale boqoraabi yuusuf cabdilaahi oo ka mid ah salaadiinta reer somalilan ayaa isna ku tilmaamay wareegtadan ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta guud mid aan sax ahayn oo khaldan ruuxmarkaba dhaqanku iyagaa u sarreeya dalka marka in la yidhaahdo dhaqanku ha ka qaado talada ummadda gacmaha de anugu waxaan u arka awood kalean u arkaayo aanan garanahayn waxay tahay xeer ilaalintu hadday tidhaahdana way ku khaldan tahay oo kuma saxsanaa de horta faragelintu maxay noqonaysaa annagaaba dadka iyo iyagaba udhaxayne dadkiiyo iyaga annagaa udhaxayno kii sicida soo oogaysa waa annaga annaguna haddaanu meesha ka baxno isaguna waxba soo oogi maayan waxaana jiri maayaan marka taa laftigeeda in la saxaaba muhiima waxaanu dhoran lahaa runtii xeer lintu waxay maraysaa waddo aan loo baahnayn dadka iyo dawladdana way iska horkeenaysaa garyaqaan maxamuud cabdiraxmaan nuur oo ah madaxa xafiiska qareennada ee ururka watershed ahna xubin ka tirsan ururka qareennada somalilan ayaanu wax ka weydiinay sharciyan inay xafiiska xeer ilaalintu joojin karaan doorka ay odayaal dhaqameedku ku leeyihiin arrimaha garsoorka gaar ahaan arrimaha falalka kufsiga xeeraalyuhu awood ma laha uu ku bedelo xeer dadkan waxaan waxa u ogol xeerka qodobka u ogol marka maadaama uu qodobka ogol yahay laga heshiiyo waa laga heshiinaya ilaa xeerka laga bedelayo taasi waa qodob xelaaliya guud waxa ku gafay muxuu ahaa in uu soo saaro arrin legislativeku xaq u leeyahay xeer dejintu arrin ay xaq u leedahay inuu dekreet kusoo saaro ma isagu bart wey sida qareenadu u yihiin bart ayay xeelaantu bart utay may fahantayd xafiiska xeer laalintu waa xafiis qaran laakiin oo muxuu ahaa stateki kamid a laakiin markay noqoto dacwad iyo case dhinac bay yihiin taa macnaheed markaa waxa weeyaan in meesha uu ka saaray wareegtadan xeer laalintu ay ka saarayso xeer dejin iyo garsoor waxa ay wareegtadan ka soo baxday xafiiska xeerilaalinta guud kusoo beegantay iyadoo horaantii toddobaadkan ay ahayd markii wasiirka arrimaha gudaha somalilan mudane cali maxamed waran cadde walaac ka muujiyey kubsiga oo uu sheegay in ay si xawli ah ugu soo badanayaan geyga somalilan isagoo hoosta ka xariiqay in sideed kiis oo kufsi ah ay ka dhaceen dalka